إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah qarax khasaare lagu gaarsiiyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay duleedka magaalada muqdisho dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay rasaas dad shacaba lagu faray oo ka dhacday magaalada garoowe taliska ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka ayaa shaaca ka qaaday in saddex kun oo askari ay ka saareen soomaaliya ciidamada dowladda xabashada ethoobiya ayaa xabsiga u taxaabay lix askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka sarkaal ka tirsan maamulka la baxay jubbaland ayaa sheegay in dowladda federaalka ay soo bandhigtay qorshe ka dhana axmed madoobe mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka qayb galay munaasabad lagu caleema saarayay suldaanka guud ee beesha hadame دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ciidamo lagu weynayay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxa ay ku weerareen qarax waxaan halkaa ka dhashay waxyeelo gaartay ciidamada dowladda federaalka ugu yaraan laba askari oo ka mid ahaa kuwii qaraxa lala eegtay ayaa halkaa ku dhaawacmay dhanka gobolka bakoolna xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar culus ku qaadeen saldhig askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada xudur ugu yaraan hal askari oo ka mid ahaa ciidamadii weerarka lagu qaaday ayaa halkaa ku dhaawacmay kaasoo lagu magacaabo maaney maxamed nuur dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay rasaas lagu furay dad shacab ah oo ka dhacday magaalada garoowe faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ku geeriyooday hal ruux shacab ah qaar kalena way ay ku dhaawacmeen kadib markii warsaas ku furay nin ilaalo ka ahaa mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada garowe waa sida ay tebinayso warbaahinta qofka dhintay iyo kuwa dhaawacmay oo ahaa saddex ruux ayaa dhammaantood ahaa haween kuwaas oo saarnaa mootobajaaj maraysay gudaha magaalada garowe sidoo kale waxaa la sheegay in dumarkan ay da'dooda u dhexaysay shan iyo toban ilaa labaatan sano waxa ayna u dabaaldegayeen wax ay ku sheegeen maalin ay u asteeyeen calan qabiil arrintaasoo dadka waxgarta ku tilmaameen inay tahay qabyaaladda baraxla dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale magaalada muqdisho ka dhacday dhacdo la mid ah tan oo ay dhaawacyo ka soo gaareen dhallinyaro ku howlan nafalkan lagu rasaasayay gabdhahan oo kale taliska ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka ayaa shaaca ka qaaday in saddex kun oo askari ay ka saareen waddanka soomaaliya farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya ururka midowda afrika ayaa waxa uu sheegay inay soo gabagabeeyeen mid ka mid a maraaxiishii insaxaabka ee dalka looga saarayay ciidanka shisheeye ergeyga midowda afrika u qaabilsan soomaaliya ninka lagu magacaabo maxamed amiin al suweyf ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu kaga dhowaajiyey inay soo afjareen wejiga saddexaad ee bixitaanka ciidamada admis saddex kun oo askari ayuu war-saxaafadeedka ku sheegay in laga saaray soomaaliya ayna soo dhowdahay xilligii ay gebi ahaanba soo afjari lahaayeen duulaankooda soomaaliya bishii lasoo dhaafay ayay ciidamada shisheeye kenya iyo etoobiya ka guureen deegaano ay ka mid yihiin gudhaa maxaas iyo cabdalla biroole arrimahan ayaa imaanaya xilli uu khilaaf ka taagan yahay dhismaha isbahaysiga afrikaanta awsom kaasi oo aan ilaa iyo hadda laysku raacin dowladaha ka mid noqonaya iyo cidda dusha u ridanaysa qarashka ku baxaya isbeddelka maamul ee ku yimid dalka maraykanka iyo khilaafka u dhexeeya dowladaha geeska afrika ayaa la rumaysan yahay inuu ceel ku sii ridayo rajadii laga qabay in la howlgeliyo isbahaysi cusub oo afrikaan ah ciidanka dowladda xabashada ethoobiya ayaa xabsiga u taxaabay lix askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya muxsin xasan
ciidanka ethoobiyaanka ah ee ka tirsan xoogaga atmis ee duulaanka shisheeye ku jooga dalkan muslimka ah ee soomaaliya ee ku sugan degmada doolow ee gobolka gado oo dhaca koonfurta soomaaliya ayaa xabsiga u taxaabay xubno ka tirsan ciidanka dowladda federaalka oo degmada doolow gaaray wakhti aanan ka fogeyn xilliga ay xabsiga u taxaabeen askarta xabashida ah wararka ka imaanaya degmada doolow ee sida gaarka ah loogu faaqidayo dhacdadan ayaa ku warramaya in- in askartan ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ay gaarayeen ilaa lix askari waxa ayna wararku intan ku darayaan in askartan la xiray kadib markii ay ka degeen garoonka diyaaradaha ee degmada doolow oo ay xoog ku haystaan ciidamada shisheeye ee ethoobiyaanka ah askartan lixda ah oo ku wajahnaa degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa markii ay ka degeen garoonka degmada doolow waxaa xabsiga u taxaabay ciidamada xabashida ah ee sida buuxda u maamula garoonka diyaaradaha ee degmadaasi dhanka kalena gacanta ku haya maamulkiisa iyo howlihiisa intuba lama oga sababta ilaa hadda ay ciidamada xabashida ah xabsiga oogu taxaabeen ciidamada ka tirsan askarta dowladda federaalka waan waan ay samaysay dowladda federaalka oo lagu doonayay in lagu soo daayo askartan ayaana ku soo dhammaaday meel cidlo ah iyo natiijo aanan raaligelin dowladda federaalka xubnaha lixda qof ah ee ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ayaana ilaa hadda ku jira xabsiga ciidamada xabashida ee degmada doolow
sarkaal ka tirsan maamulka la baxay jubbaland ayaa sheegay in dowladda federaalka ay soo bandhigtay qorshe ka dhana axmed madoobe cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya maamulka isku magacaabay jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalk ayaa gaaray heerkii ugu sareeyey iyadoona uu maraya heer qorshayaal ka dhan ah maamulkaasi loo dhiibay saraakiisha ciidamada sargaal lagu magacaabo mahad maxamed waa taliyaha ciidamada la baxay daraawiishta ee maamulka isku magacaabay jubbaland ee degmada afmadow ayaa waxauu sheegay inay la soo xidhiidheen xubno ka tirsan dowladda federaalk islamarkaana u soo bandhigeen qorshayaal lagu fashilinayo doorashooyinka uu maamulka qorsheenayo mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka ayuu tilmaamay inay la soo xidhiidheen una soo jeediyey inuu iyagu ku soo wareejiyo ciidamada uu taliyaha u yahay si ay ula wareegaan degmada afmadow waxa uu intaa ku daray inay lacago u soo direen sidoo kalena u ballan qaadeen jagooyin sarsare haddii uu aqbalo qorshaha ay ka rabaan sargaalkan ayaa sidoo kale tilmaamay in mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee la soo xidhiidhay ay u sheegay inay jiraan saraakiil kale oo arrimahan lagala hadlay islamarkaana aqbalay si kastaba arrimahan ayaa ku soo aadaya xilli dowladda federaalka ee si weyn uga soo horjeedo doorashaduu mar kale qabanaya madaxweynaha maamulka isku magacaabay jubbaland axmed madoobe waxaana ay dowladda federaalka ee uu hogaamiye xasan sheekh ku howlan tahay sidii u joojin lahayd doorashooyinka laga qaban rabo magaalada kismaayo dabyaqada bishan aynu ku jirno
mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka qayb galay munaasabad lagu caleemasaarayay suldaanka guud ee beesha hadame warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed ciise mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay bakool hiiraan iyo jubbada hoose iyo odayaal dhaqan ayaa ka qayb galay xaflad ballaaran oo lagu caleemo saarayey suldaanka guud ee beesha hadame taasi oo lagu qabtay magaalada buurdhuxulle waaliga wilaayada bakool sheekh cismaan abu cabdiraxmaan oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in ka wilaayo ahaan ay aqbaleen suldaanka ay beesha hadame dooratay islamarkaana ay si diiran ula shaqayn doonaan waaliga ayaa suldaanka cusub ku wareejiyey kitaabka qur-aanka kariimka raayada tawxiidka qori iyo booshkiisa iyo gaari kadibna waxaa isqabsaday takbiirta guud ahaan beelle hadame suldaanka yeesheenti kawalaay ahaan aqbalni insha allahu tacaala inuuna la shaqayno garab surnuuna diyaarangana intaas markaan aan kaguduumay ka hormaray ee, suldaanka in hasurmo la kawareejiyo kitaabka qur-aanka raayada tawxiidka baabuur boogan oo kale haddii inta surun haradan ku dhajara kitaabkaasi raayadaas borigilka difaca fadi kole arag haytan allahu akbar waa qori oo useebe arag haytan beerlaabe marka suldaanka ma in baahanyaa socda aan baahanya Mar- marka insha allahu tacaala ma inka talagalay beela gaari qooqonge useebe oo hadda banaanka un surun ya insha allahu tacaala walaalo eelaankan waa aragi doonaan sawirda doonaan haddii ilaahay ogolaado furaajayna gana galanta kahaayay yaka wareejiya insha allah
mas-uuliyiinta xafladda kasoo qayb galay waxaa ka mid ah waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan waaliga ayaa goobta ka sharaxay mas-uuliyadda saaran ugaaska iyo waxa laga doonayo inuu u qabto muslimiinta doortay isagoona si gaar ah ula dardaarmay beesha hadame ee ugaaska dooratay ninka imaamka ah oo la doortay waa mas-uul diimeed ummadda loo doortay adduunye ahaan diin ahaan akhlaaq ahaan dhan walba mas-uul buu ka yihi laakiin annaga waxaan ugu boorogaraamsanay qofka mas-uulka oo la doorto ugaaska ah ama nabadoonka ah wuxuu ka fikirayaa maxaa reer hebel iyo reer hebel u dhexeeya maxaa ma gabar heblaayo gaba maxaa la yeelay waxyaabaha uu ka fikiraya waxay ahayd meel hoose waxaan leeyahay ugaas waxaa ka firaysa ha noqoto ummadaada diinteeda ka fikir bandimadooda ka fikir adduunyadooda ka fikir aakhiradooda waxay ku suubanaysa ka fikir akhlaaqdooda ka fikir wuxdadooda iyo midnimadooda ka fikir taasaa ku anfacaysa intaa waxaan u dardaarmayaa ugaas maxamed ugaas xasan walaalaha soo doortay si guud beesha hadama gabar iyo wiilba qof weyn iyo qof yarba culimo iyo caamaba ninka aad soo doorateen waa imaam muslima wuxuu ku xeer yahay wixii nebi maxamed uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam a'immadii nebigeenna ayuu imaamnimadan taasay daba joogtaa ninkaa sheekho aad doorateen adduunyo idiinma hayo koofidaas iyo sharaftaas aad u dhiibteen wax ka baxsani ma jiro waa shirkadoomiye waxaadan mudnayn baad arki kartaa waxaadan jeclaysan baad arki kartaa haddiiba islaamnimadii iyo diintii iyo akhlaaqdii iyo wuxdadii iyo midnimadii ay idiin joogto waxyaabahan yaryarka ahoo dhinacyada ah ha eegina ugaaska cusub ee beesha hadame ugaas maxamed xasan cabdi bunow oo goobta ka hadlay ayaa beesha dooratay u soo jeediyey inay wanaajiyaan deriska isagoo ugu baaqay midnimo iyo inay ka fogaadaan kala tag iyo khilaaf mayn dardaaramay beela hadama deriska wanaajiye ka wanaajiye dhaganka islaamka ka salaysan haddiiba marbuun kutaabkan iska doorane haddiibanu kutaabkan ka ballangne ini unu midigta ka qobsanan ka ballangne haddii dhagankan kutaabkan ka wanaajina deriska wanaajiyaan haddiina kutaabkan baalgaanna deriska halaayan kutaabka midigta ka haysanen tan kale maybwaha mayna iska baagane madnama isku ilaalinen ilaahay idin shee walta faraarub niisheeno saan ha aragay goobtoba hada dareeray sadadkan hoolkanka jara madnama anfadaaya yadadka baadii ka jaro duurkariwan madnama fadaaya maana aniba ha arag likiimiye maana ilaahayni waala markan dadki ilaahay tawfiiqdi is waafajiyay kallo ilaahay ka waali ilaahay subxaana wa tacaala may weydiisadaane madnamadani bilaawta ilaahay inanin kaamilin malaaq cabdulaahi maxamed yare oo ahaa ugaaskii beesha hadame ayaa si dhagaraysan ugu baxay gacanta mujrim dadka dhibay oo ugu dambeyntii ay dishay xarakada shabaabulmujaahidiin wixii xilligaasi ka dambeeyey waxaa kulamo isdabajoog ah yeeshay waxgaradka beesha oo ugu dambeyntii isku raacay in malaaqa shahiidi uu bedelay ugaas maxamed ugaas xasan oo ugu dambeyntii lagu caleemo saaray xaflad ka dhacday magaalada buurdhuxulle warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa